bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo nala maqashaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac oo hadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniina ah axaadi ay sii baxayso taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labiyo tobanaada sanada laba kun labayo labaatan qodobada haddii rabraalli ka noqdo barnaamijka aad ku maqli doontaan innagunaan idinkuu soo gudbin doono dhegaystayaal waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raagi waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee dowladdu ay la gashay dagaalamayaasha al-shabaab haddaba waxaynu idiin soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka xoogga oo arrimahaasi ka hadlaya waxyaabaha kale haddii rabraalli ka noqdo barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona muqdisho maantay waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay u diyaargarowga qorsho howleedka sanadka cusub ee iyo sidoo kale qorshaha wadashaqaynta laamaha amniga iyo maamulka degmooyinka gobolka banaadir haddaba qorshahaasi waxyaabihii looga hadlayay sidoo kale mas-uuliyiin halkaasi hadal ka jeediyey ayaynu idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal waxyaabaha kale aynu halkan idinkuu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu tilmaamay in xukuumaddiisu ay bilaabayso kacdoon lagula dagaalamayo musuq maasuqa haddaba waxaynu idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaruhu arrimahaasi si kulul kaga hadlay sidoo kalena sheegay in haatan wixii ka dambeeya ay bilaaban doonaan isla xisaabtan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo arrimahaasi ka hadlaya ayaynu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale dhegaystayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay xukun ku riday nin lagu eedeeyey in horay uu kufsi u geystay sidoo kalena dilna uu geystay ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa qaabkii xukunkaasi u dhacay dowladda soomaaliya waxa ay maanta soo bandhigtay nabadoon la sheegay inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya inuu isku soo dhiibay sidoo kalena uu ka mid ahay nabadoonada sida uu waxaan ula shaqayn jiray dagaalamayaasha al-shabaab haddaba qaabkii loo soo bandhigay ayaynu idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka ayaa waxaa saacado ka hor lagu soo afmeeray dalka qatar waxaynu idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal xulka qaranka argentina oo uu ku guuleystay koobka adduunka haddaba dhegaystayaal siday u arkaan een dadka soomaaliyeed waxaaynu idiin soo gudbin doonaa taageerayaasha u kala sacabatumayay labada wadan ee faransa iyo sidoo kale argentina oo dareenkooda cabirayay sidoo kale qaabkay u arkaan cayaartii xiisaab badneed ee dalka qatar ku dhex martay labadaasi wadan qodobadaas iyo waxyaabo kale ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa dhegaystayaal dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan waa mar kale barnaamijka wareega wararka far labaatanka sa
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale ismaqal wanaagsan aynu ku bilownay barnaamijka taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raagi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee dowladdu ay la gashay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu sheegay taliyuhu in dagaaladii ugu dambeeyey ay guulo waxa ku-ool ah ka gaaraan ciidanka xoogga iyo sidoo kale kuwa deegaanka isagoo tilmaamay in ay deegaano dhowr ah kusii fideen ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamada kale ee deegaanka ee al-shabaab dagaalka kula jira haddaba waa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raagi oo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiis waxaa ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim Eh, waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin Eh, eh, sidaad la socotaanba eh, ama aad u sheegtaba eh, eh, muddooyinkii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey eh, howlgallo ayaa ka socday eh, guud ahaan eh, gobollada dalka gaar ahaan eh, gobollada eh, hiiraan eh, iyo shabeellaha dhexe iyo galgaduud oo ay ugu weynaayeen eh, shabeellaha dhexe iyo galgaduud Eh, eh, shabeellaha dhexe iyo hiiraan Eh, runtii howlgalladaas eh, waxaa laga gaaray eh, guulo aad iyo aad eh, muhiim u ahaa Eh, meelo fiican ayna soo gaareen welina way socdaan insha allah waynu sii socon doonaan Eh, dabcan eh, howlgallada hadda horta waxay socdaan bishii afaraad eh, waxay bilowdeen bishii sideedaad eh, labada kun iyo labaatan iyo labada Eh, eh, hadda oo ay bishii labaiyo tobnaad ay tahayna eh, weli waa ay socdaan Eh, howlgalladaas runtii guulo aad iyo aad muhiim u ahay ayaa laga gaaray waxaa nimanka argagixisadah oo dhigmiiratada ah looga saaray eh, goobo badan oo ay bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan eh, muxuu ahay sheege ummadda ay ku dhibaateynayeen eh, nimanka argagixisadah oo laga saaray Eh, howlgalladaas waxay kasoo bilowdeen gobolka hiiraan Eh, sidaad la socoteenba bishii toddobaad ee labada kun iyo labaatan iyo labada ayay eh, howlgallada eh, ka bilowdeen eh, muxuu ahay sheege gobolka hiiraan gaar ahaan eh, degmooyinka buule burte eh, meesha la beledweyne iyo meesha la yidhaahdo eh, matabaan Eh, waxaad la socotaan guud ahaan eh, gobolka hiiraan maantay marka laga reebo meelo yaryar in gebi ahaanba laga saaray eh, cadowga khawaarijta oo argagixisada ah Eh, sidaas oo kale iyadana waxaa barbar socda iyadana isla shabeellaha dhexe operation iyadana ka socday oo maanta asigana maraya runtii eh, meel gebageba ah oo kusii dhow oo wax ka yar labaatan kilomitr u jira eh, xuduudka gobolka eh, galgaduud Eh, rajaynayana insha allahu tacaala waqtiyada soo socda in muxuu ahaa uu sheegay asigana eh, la gaaro Eh, howlgallada marka eh, dee mah kuma ekaa doonaan gobolladaas kaliya Eh, guud ahaan eh, howlgallada waxay ka bilaaban doonaan eh, gobollada dalka ama kaba socdaanba meelo ka mid a laakiin eh, mar walba dabcan meel ayaa ayaa ayaa culayska ama miisaanka howlgalku ayuu saaran yahay marka waxaan dhihi karaa eh, labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe eh, guulo aad iyo aad muhiim u ahaa ayay ka gaareen ciidamada qaranka iyo dadka eh, Soomaaliyeed oo gar- waaqsaday ayagana inay garab istaagaan dabcan qarankooda eh, jab runtii aad iyo aad u xoogan oo dhinac walba leh ama ha noqoto dhinaca maleeshiyada ay muxuu ahay argagixisada ah oo ay ummaddan ku dhibaateynayeen oo ay qaldeen ama ha noqoto eh, muxuu ahay ii sheeg eh, ilahoodii dhaqaalaha ama ha noqoto meelihii ay kusoo maleegayaan dhagaraha iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayaan ayagana jab runtii dhinac walba taabanaya ayaa argagixisada loogu geystay toddobaadkan eh, howlgallada horta waxay ka socdeen gobolka shabeellaha dhexe eh, xoogoodu eh, gaar ahaan eh, laba, laba, laba qaybood ayay ka socdeen eh, meel waxay aheeday eh, soona aadan yabaal degmada aadan yabaal oo muddo dheer oo shan iyo toban sano ahayd nimanka argagixisada ay gacanta ku hayeen oo eh, gacan ku haynteeda waqti dhow ay kala wareegeen ciidamada qaranka eh, firxadkii maleeshiyadii meelahaas ka baxay iyo meelo iska isku aruursanayeen oo adiga ilaa soddon kilomitr dhinaca bariga ka jirta ee degmada aadan yabaal oo ay isku aruursanayeen eh, howlgal ayaa ka dhacay meesha waxaa lagu dilay maleeshiyaad eh, ku dhowaad ilaa konton maleeshiya oo nimanka argagixisada ka tirsanaa eh, oo horjoogayaal ku jiraan sidaas oo kale aydan isla isbuucan gudihiisa waxaa jirtay ee, soonaha meesha la yidhaahdo ee, masaajid cali gaduud iyo inta udhexaysa ee, guulane deegaanka guulane ee, dhul runtii kaymo ah oo halkaasoo nimanka argagixisada ay isku dayayeen inay ku dhuumaalistaan ayaa ciidamada qaranku ayaguna dabcan howlgal ku qaadeen ayagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ah Ee, runtii meeshaas waxaa ka dhashay khasaare aad u baaxad weynaa oo nimanka argagixisada loogu geystay oo aanay dabcan filayno islahaayeen dabcan dhulka kaymaha inay uga badbaadi doonaan ee, gacanta ciidamada qaranka laakiin taas dee ma aanay dhicin Ee, meeshaas ee, maleeshiyaad aad u fara badnaa oo aan isleeyahaba boqol ee, way way- way ka badan yihiin ayaa runtii meesha looga dilay nimanka argagixisada horjoogayaalna ay ku jiraan ee, ninka la dhahayo ee, jengab mid la dhahayo oo dabcan ee, dhinaca ee, ee, wacyigelinta iyo marin habaabinta dadka dabcan oo qolooyinka u qaabilsanaa ee uu ka mid ahaa iyo horjoogayaal kale runtii oo aad u badnaa marka isbuucan waxaan isleeyahay ee, dabcan khasaare xoogana loogu geystay laakiin markaan sidiisaba howlgalkan aan dib u eegno ee, bishii sideedaad ee, oo uu soo bilowda howlgalku ilaa maantay ee, dabcan khasaarooyinku ee, nimanka argagixisada isdaba joogay ahaayeen laakiin kuwan hadda aan ka hadlayno waa kuwa ugu dambeeya wey, oo isbuucan ah Eh, wallaahi horta waxaan dhihi karaa dee ciidanku mar walba eh, waxay horta u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan cadowga iyo dhagaraha eh, muxuu ahay sheegay qataraha ee soo wajahaya dadka Soomaaliyeed eh, xaqiiqatanka eh, lama qiyaasi karo lama qiyaasi karo waa garan kartaa eh, dabcan eh, jabka cadowga argagixisada ah eh, isagama uusan imaan eh, dabcan si bilaash ah. Eh, waxaa uu bareeray eh, ciidanka qaranka Eh, dabcan hadaaftoodii iyo, iyo waajibaadka ay lahayn inay ku guuleystaanna ilaa heerka muraarka oo la gaarsiisanaa kariya waa dareemi kartaa kaliya ma ahan ciidanka dabcan dadka soomaaliyeed ayaa laga dareemi karaa ee bososhinka ay maanta taagan yihiin Eh, nimanka argagixisada ah eh, xitaa eh, way dhaafto mararka qaarkood waxay maraysaa qolooyinkii xataa tiktok leyda ayay maraysaa ayuu ayuu saameeyey xataa moraalka eh, iyo iyo muxuu ahay ii sheeg eh, eh, eh, si wada jira in nimanka afkaarta afkaartooda qalafsan dadka soomaaliyeed ay ula dagaalamaan Eh, eh, dabcan eh, waa dareemi kartaa horta sideedaba markaad shacbiga soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed laga- laga hadlaayo horta waa bulshada soomaaliyeed waa wasahayda ciidanka ay leeyihiin wa. so haddii aan shacabka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed aanay horta ciidanka qaranka howlaha ay hayaan aanay ku garab istaagin ama aanay ku dhiirigelin eh, ama ha noqoto dhinac xog ama ha noqoto dhinac muxuu ahay ii sheeg eh, eh, kaalmo kale eh, dabcan horta in la guulaysto way adkaa laheyd waxaan dhihi karaa marka waktigii eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku baaqay eh, dadka soomaaliyeed inay garab istaagaan qarankooda garab istaagaan ciidamadooda qaranka eh, wixii ka dambeeyaba maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo kordhaya horta eh, iskaashiga eh, bulshada iyo iyo ciidanka u dhexeeya Eh, dabcan waxaan isleeyahay runtii waa faa'iido aad iyo aad u weyn wax weynayna soo kordhisay Eh, dadka soomaaliyeedna eh, xaqiiqatanka eh, waxay garwaaqsadeen haddii aanay garab istaagin ciidamadooda qaranka in aanay ka bixin dhibaatada ay ku jiraan Eh, sa- taas ayaa waxaan isleeyahay ayaa ayaa ayaa dabcan eh, dadka soomaaliyeed eh, muxuu ahaa ii sheeg eh, soo soo guulaha qaarkoodna soo dedejisay Eh, dadka soomaaliyeedna ay dabcan maalinba maalinta ka dambaysa kuwo walba kuwa ka dambeeyay ay ugu sii dayaynayaan oo ay leeyihiin war eh, dhibaatadii eh, dadka soomaaliyeed oo deegaankaas ah ay nimanka argagixisadaha ku hayeen mar hadday in ciidamadooda garab istaageen ay iska soo qaadeen adinkana waa sidaas oo kale si aad isaga qaadaan ama laydinkaga dul qaado waa in ciidankiina garab istaagtaan marka waxaan leeyahay runtii eh, qayb weyn ay kusoo kordhisay Eh, dhinaca xogaha iyo muxuu ahaa ii sheegay informationka inay ciidamada la wadaagaan dadku ayaa wax weyn u iska bedeleen waxa wax weyn u iska bedeleen deegaanada qaarkood inayba dadku kumbuleed guud ahaanba ay kacdoon toosa ay muujiyaan oo wax qorogoro qaatay iyo wax muxuu ahaa ii sheegay eh, xogta ciidanka la wadaagaya iyo wax la socda ciidamadii xataa haddaysan qori lahayn ayay noqdeen marka runtii waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin oon ugu ammaanayaa eh, garab istaagga ciidamadooda qaranka Eh, ayagu ma ogo eh, howlgalka qorshayntiisa iyo ujeedadii taargetkii laga lahaa taasaa horta keenaysa mararka qaarkood dabcan haddii sida ayagu ay wax u rabeen ay ka dhex waayaan dadku inay hadlaan howlgalku sidiisaba ma ahan meel kastoo tagto iyo tuulo kastoo tagto iyo eh, muxuu ahaa ii sheegay magaalo kastoo tagto inaa ku sugnaanayso joogayso ma aha dabcan meelaha qaarkood oo ciidanka eh, u cayiman ama dowladda soomaaliyeed ay ugu talagashay ciidanku marka ay tagaan inay ku nagaadaan aa loogu talagal meelaha qaarkoodna waxaa loogu talagalaa cadowga argagixisada oo markaa ku sugan in la burburiyo oo lagu naafeeyo awoodooda meeshaasoo kale marka marka laga baxo dee shacabka uma kala saarna intay ciidamadu marka horeba u qorshaysneed inay joogaan inteesa u qorshaysneeday ciidamadu inay iyo nimanka argagixisada oo meesha ku sugan ay burburiyaan ay ka baxaan taasaa marka waxay keenaysaa dee isma waafiqi karaan qorshihii operationiska iyo sida ay ku socdeen iyo dadku dabcan sida ay rabaan qayb ka miduhu mararka qaarkood way way way way iswaafaqsanaa weynaayaan normally markaad adigu hadda si loojiga u fikirto Eh, aan ka hadalno tusaale ahaan eh, eh, gobolka hiiraan tusaale aan soo qaadano ma kula tahay in tuulo kastoo gobolka hiiraan ku taal iyo magaalo kasta ciidanku markay argagixisada ka saaraan ay degi karaan ay joogi karaan maya suurtagal ma aha ma degi karaan marka meelaha dabcan dadka mararka qaar ay ka qaylinayaan meelahaasoo kale ka mid a meel ayaa la qorsheeyey in la dego oo wakhtigaas la dego meela waxaa la qorsheeyey cadowga in iyo lagu burburiyo lagu naafeeyo markaa haddana laga baxo laga yaabo meeshaas operationkaas operation kaloon ahayn in loogu talagalay in la dego laakiin aan degisteedii la gaarin marka ma dhihi karno eh, cadowga oo joogay tuulo hebel ama magaalo hebel haddaanu kaanan degayn maxaan u weerarno waa la weerara because waxaan u soconno waa cadowga argagixisada inaan naafayno oon ummadda ka dulqaadno wa. taasaa keenaysa marka mararka qaarkood in dadku ay ay aragtiyo kale ay ka muujiyaan xa- xa- xaaladahaas iyo sidaasoo kale meelaha qaarkood maadaama dadka deegaanku ay si cad u garab istaageen muxuu ahay ii sheege la dagaalanka nimanka khawaarijta ah eh, in laga yaabo in loogu talagalay ciidamada deegaanka oo kale ayagana markaa ciidanka qaranku waajibka uu ku lahaa iyo wakhtiga ay aheeday inuu ku sugnaado markuu dhammaysto oo lagu wareejiyey ciidankii deegaanka oo markaa loogu talagalay deegaanka gacanku hayntiisii inuu asuga uu xejisto in ay u suurtageli weyso taa marka laftirkeeda dadku dee kama warhayaan ciidanka qaranka ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka kale ee garab siinayay ee macaawisleydu maxay isla garteen Tu- tuuladan ee tuulo hebel marka la gelay taas laftirkeeda mararka qaarkood kala aragdugnaan ka imaanaysa ayaan isleeyahay laakiin eh, runtii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal si kastaba ha noqoto howlgalladii soo bilowda waqtigaan kuu sheegay ilaa maantay waxay ku socdaan sidii loo qorsheeyey oo loogu talagalay guulo aad u weyn waa laga gaara xaqiiqatanka Eh, walaa horta eh, guud ahaan ciidanka xoogga dalka kaliya ma ah dowladda soomaaliyeed aa qorshe uga yaali sida alla socotaanba waxaa jira xarumo iyo hay-ado gaara oo loogu talagalay dadka noocaasa in muxuu ahay ii sheegay dowladda soomaaliyeed ay, ay, ay, ay sidoodaba ay ku wareejiso oo ay la tacaalaan eh, wixii loogu talagalay iyo borogaraanadii loogu talagalana ay marsiiyaan laakiin sideedaba mar walbana waa ku celcelinaa Eh, nimanka argagixisada ah eh, dabcan eh, aragtida iyo hadaafta guud dadka muxuu ahaa ii sheegay wada kolley dee waktiga ay tanasulayaan iyo iyo siday u tanasulayaan iyadu waa wax kale laakiin eh, dadka dhallinyarada ee soomaaliyeed ee ay qaldeen oo marin- la marin habaabiye oo aragtiyaha qaldan lagu shubay eh, madaxda qaranka kuwa ugu sarreeya ilaa heerka ugu hooseeya aa mar walba baaq loo jeediya marka de kaasoo kale mid uun aha uun baan horta ujeedinaho waxaan leeyahay bulshadiina horta dib ugu soo laabta Eh, waxaan isleeyahay waxaan filayaa in wakti hadda ay ay ay ay ku sii nagaadaan eh, dhibaataynta iyo muxuu ahay ii sheegay baabi'inta dadka Soomaaliyeed inaanu u harin horta oo ay ka toobad keenaan wixii ay hore u galeen oo bulshadooda ay ku soo laabtaan ayagoo gacmaha taagay haddii ay bulshadooda ku soo laabtaan dabcan anaga dowladana Eh, annaga waxaan ku shaqaynaynana waxa waaye waa waa bolisiga iyo iyo muxuu ahay ii sheegay nidaamka dawliga ah ayaan ku shaqaynaynaa Eh, ciidanka qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxyaabaha uga qorshaysan marka waxa waaye cid allaale iyo ciddii ka mid ah argagixisada oo isu soo dhiibta gacanta ciidanka inaan ku wareejino hay-adaha ku shaqada leh sidaasoo aanna ugu wareejina hadda laftirkeeda eh, waxaan ula tacaamulnaa sidii dee loola tacaamuli jiray dadka maxaabiista ah oo ama sharuucda caalamiga ama sharuucda dalkeenu ay qabto ayaan ula tacaamulnaa bacdeenna hay-adaha muxuu ahay ii sheegay ay tahay shaqadoodu ayaan muxuu ahay ii sheegay sida loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ayaan ku wareejinaa kuwa damban cad- dabcan sidaasaan ula tacaamuli doonaa marka ayagana xaaladda hor taas wey
Thank you.
waa tahay dhegeystayaal weli waxa aynu ku guda jirnaa qeybaha hore ee barnaamijka wareega wararka ku aadan dagaalada al- waa dagaalka al-shabaab iyo- waa dagaalalka udhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda ayaynu weli ku dhex jirnaaye markaana haddii aynu fiirino een, ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxa ay sheegeen inay dileen mid kamid ah amase xubin kamid ah dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal qorsheysan oo ay eh, fuliyeen ciidanka xooga dalka waa ciidanka nisa war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in mid ka mid ah xubnaha sarsare ee dagaalamayaasha al-shabaaba ay ku dileen kadib een, howlgal een, saacado badan qaatay oo ay eh, ka safuliyeen qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha een, dhexe waxaan intaas ay ku dareen in howlgalkani uu ahay mid qorshaysan oo saaxiibada caalamiga ah iyo sidoo kale ay iyo ciidanka nisa ay iska kaashadeen ayna ku dileen mas-uulkaasi ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab isla dagaalada al-shabaab ayaynu weli guda jirnaay dhegeystayaal markaan haddii aynu sii fiirino dowladda federaalk soomaaliya waxa ay maantay deegaanka furqaan een, oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxa ay kusoo bandhigtay xubin ka tirsanay dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo ay sheegeen inuu isku soo dhiibay ciidanka dowladda ee halkaasi ku sh- een, ku sugan ninkan oo lagu magacaabo een, siciid xuseen raage oo ayaa waxa uu ka tirsanay nabadoonada la shaqeyn jiray sida waa sida la sheegay dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan waxa uu ka- gaar ahaan waxa uu ka howlgeli jiray een, aagga deegaanka lagu magacaabo masaajid cali guduud ilaa iyo deegaanka guullane waa sida ay sheegtay een, waa sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xooga goobta een, lagu soo bandhigay ee, waxaa een, ku sugnaay een, mas-uuliyiin ka tirsan een, ah, ciidanka xooga iyo sidoo kale een, taliyaha booliiska hirshabeelle iyo weliba agaasimaha waaxda canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaasi oo halkaasi een, ku sugnaay mas-uulkan waa nabadoonkan soo dhiibay oo lagu magacaabi jiray een, saciid xuseen raage ayaa sheegay in muddo badan uu u shaqeynayay amase ula shaqeynayay dagaalamayaasha al-shabaab haatan uu isaga soo tegay waxaana uu intaas uu ku daray inuu isku soo dhiibay een, ciidanka xooga een, dalka ee halkaasi ku sugan weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaynu guda jirnaa
super sign design design daabacaad kulli sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subarsayn dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subarsayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subarsayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subarsayn subarsayn design
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabta raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan redio
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii ugu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
aryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbakeeg maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
waa tahay dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu markaana isla soo gaarnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu tilmaamay in xukuumaddiisu ay bilaabi doonto kac- waa kacaan amase kacdo lagula dagaalamayo masuq maasuqa si sare loogu qaado hufnaanta iyo sidoo kale isla xisaabtanka ra-iisul wasaaraha ayaa arrimaha ku aadan musuq maasuqa waxa uu kaga hadlay een, si kulul waxaana intaasi uu ku daray in haatan ee, dowladdiisu ay u diyaargarowday sidii gebi ahaanba musuq maasuqa ka dhex jira qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda ay dowladdu ay sameyn doonto een, isla xisaabtan iyo weliba inay gacan bir ah ku qabato een, xubnaha wada sida uu sheegay een, musuq maasuqa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa arrimahaasi ka hadlay sidoo kalena waxaa dhankiisa hadlay wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ee mukhtaar ruubow kaasi oo isna ka hadlay dhibaatada oo musuq maasuqa leeyahay sidoo kale sida diinta islaamku ay kaga hadashay sidoo kalena ee uusan een, diintu ay arrimaha ku aadan musuq maasuqa ay kaga run sheegtay waxaana wasiirku uu dhankiisa ka hadlay arrimahaasi
marka laga reebo iyo khawaarijtaas cadow ka weyn ay soomaali leedahay musuq ma jiro marka dhaqan buu inoo noqday guryuhu guryuhu joogaa guryaha ma aha eh, xaggan ma aha guryuhu joogaa ee guryahan ka soo sifayno ee infrastructure-ka oo tayadu aada uga xumaato jid baa la dhisayaa eh, laba beri hadduu malaa roob doo eber buu noqonayaa maxaa jira musuq maasuq busqi baa galay marka ee, wax kastoo la sameeyo tayada ee, uu ka qaadaya eber buu noqonaya Ee, haddii la dhisaayo kan tayada eber baa laga dhigay waxaa dawadii dawaad aad utijeedaanba waxyaabaha imika socdaa ee dhibaatada dadkeena kansarka kusoo bata cudurro cusub yani meelaha warshadaha intaan tagnay baa waxaan dhahnay dawadii ya sidan iigu samee Ah, oo intaan u tagnay warshadihii adduunku lahaa heerkaasaan gaadhnay soomaali musuq maasuq soomaali waa meheradeedii waa waxaa sheegay suldaankaa sheegay sayid maxamed baahar u sheegay marka ilaynu la guurno oon adduunyada u tagno oon warshadihiisa u tagno in dhahno musuq ii samee oo wax kasta ii samee ayaan gaadhnay oo eh, ganacsigeena halkaa uu gaaro waxaa dhacda oo dhibaatooyinka ugu badan ka mida waana waana midayna haysataa yani wax kasta wuxuu leeyahay tilmaamu leeyahay muwaasafaad iyo standards lagu keeno marka standardkaas indhaha ka laabo anaa waxaan aniga isii bas iska dhaaf waxa ha soo galo marka dhibaatooyinka uu keeno oo dhaqaalaha aad ka mid tahay dhinaca siyaasadda wuu saameeyaa oo dhibaato aad u weyn dowladda sumcadeedu dilaa oo hadda waa arkayseen mafia states oo lama aragin hadda Eh, sumcadda dowladdu dilaya oo sumcadda dowladnimada uu dilo markii dowladnimada la leeyahay sumcadda dadka nationka dhan sumcaddiisa ayaa eber noqonaysa marka hadduu lagu sheego marka la leeyahay soomaalidu musuq maasuq ay ugu hooseysaa oo way ugu liidataa macnaheedu waxaa waye dadka soomaaliyeed adduunka ay ugu liitaan macnaha saasaa laga wada heerkaasay u saameynaysaa marka sumca dowladnimada ayaa aada u dhimanaysa waxaa dhimanaysa haybadii qaanuunka iyo dowladnimadoo dhan baa eber noqonaya marka cidi kama haybaysanayso hay-adda ee dowladda waxa haybad- laga haybaysanaya ma aha marka eh, dhibaatooyinka uu keena ayay ka mid tahay waxa uu dhib keensanayaa reform kasta wuu hor istaagaya wax kastoo la rabo in la reform gareeyo oo la qurxiyo oo la wanaajiyo waxaa hor istaagaya derbigaas musuq maasuqa hor istaagaya wuxuu keenayaa in deganaashihii uu dhumo oo amnigii meesha ka baxo ayuu keenayaa marka ugu dambaysa dee mar haddiiba ay tahay dee baabuurka intaa iga siiyo hadduu qarax wada geli ha galo laakiin aniga intaa isii intaasaaba kugu filanba yani eh, mushkiladda uu keeni karo oo musuq maasuq uu leeyahay Eh, wuxuu keenaa musuq maasuqu in dowladda ay ka fogaadaan dadka kartida leh ee aqoonta leh inay manaasibta muhiimka a qabtaan oo deedna ay manaasibtii ay yimaadaan dad ku yimid laaluush iyo qabiil iyo qabyaalad iyo wax kale oo deedna kulligood corruption ah marka la isu geeyo oo deedna performancegii iyo shaqo gudashadii ay hoos u dhacdo dhaqaalihii meeshaas ama ama siyaasaddii dowladdu ay meeshaas eber ku noqoto oo dowladdu ay yeelato dad liita ay u shaqeeyaan dadkii qiimaha badnaa yani liita markaan ka wada yacni tayadooda ahaan laakiin dad eh, dadkii tayadoodu aada u sarraysay inay banaanka ka joogaan dowladda oo ayna soo gelin ayay ayay ayay ayay keenaysaa ugu dambaysta waxay keeni oo siyaasad ahaan in eh, dowladdu eh, lala lala ta- lala shaqayn waayo oo bulshadu ay dowladdii ay hay-adaheedii la shaqayn waayaan way u arkaan naga daa maanta maxkamad garsoor waxaan u doonanaynaa shabaabka Eh, wax lala shaqayn kara maaha maxaa jira ila meeraysay ku gelinayaan oo maanta oo dhan wax- waxbay kama dhammaanayaan marka waa waxyaab practically innagu aynu aragnay oo muuqdo weye oo haybaddii dowladda iyo dowladnimadii iyo kalsoonidii marka ugu dambaysa dowladda lagu qabay waxaa meesha ka saaraya eh, musuq maasuqaasa ka saaraya dhinaca dee ijtimaaciga ama dhinaca bulshada wuxuu keenayaa nasiijka ama isku xidhnaanta bulshadu way isku talan tahay dad iscaawiya oo isku talan oo isla jooga wixii uu burburinaya eber buu ka dhigayaa Marka waxaa soo baxay ta bulsho isnacab oo qaarna wax haysta qaarna wax haysanin maxaa jira fursaduhu uma sinna fursadahayna u sinayn sidaa darteed waa bulsho hoosta colka ah laakiin korka laga yaabo qolofka inay ka wada joogaan marka eh, waxyaabaha uu keeno ugu dambaystana yani mar hadday taas gaadho wax la yidhahda amni ma jiro dhulkaas iyo deegaanka ama bulshadaas waa bulsho khatara waayo intaas markaan uga baxo dhibaatada uu leeyahay ama uu keeno hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto eh, siyaasadda iyo hadday noqoto dhinaca bulshada intaba annagu sideen ula dagaalami karnaa xaggee inaga soo galay innagu marka musuq maasuq laga hadlo waxaynu ka hadlaa laba dhinac wey dhinac waa dhinaca cultureka iyo bulshada iyo bahalkan ruutka ku- ku tegay ee bulshada ka soo dhashay ee bulshadu qabta dhexdeeda publiga ah midna waxaa waaye waa kan laga hadlo systemka dowladnimada iyo wixii system ah ayaa lala soo aadaa marka inta badanna waxaynu ka hadalaa un systemkaas aynu ka hadalaa aniga waa laigala khartisan yahay kaas kaas waa laigala khartisan waa laigala khatarsan yahay sababtoo ah bulshada haddaan laga daweynin bahalkan oon hoos laga daweynin oo la yidhaahdo xafiisyada halala soo halagula soo cararo qofku asagoo eg asagoo ku jira tii ugu darnayd ayaa laga yaabaa inuu xafiiska dowladda la soo aado wasiir iyo laga hadla agaasime iyo dhinacaas waxaa dhici karta inuu shirkad u shaqeeyo ama uu hay-ad u shaqeeyo lacag buu qaataa shahar baan qaadanaa laakiin waxaa dhici karta inuusan dan ka lahayn inuu maanta xaadiro ama uusan xaadirin inuu laba saac joogo iyo inuu hal saac joogo inuu afar saac joogo iyo inuusan tegin intaba waxaa dhici karta inuu mas-uul yahay laakiin shaqada inuusan tegin uma malaynayo inuu musuq maasuq samaynayo ma fahamsan yahay qofka anagu ma fahamsanaya anigu ma fahamsanahay saacadaha la igu talagalay inaan shaqeeyo inaan aan saxiixay inaan contractig la galay bulshada oo saacadaha anigu aanan lahayn oo deedna haddii aanan shaqaynin saacadahaas waxaan cunayahay inay xaaraan tahay oon musuq maasuq ay tahay oo shaqaynayo horta taas ma ognahay waa qodob bal idinka dib u fiiriya bulshadeenna inay waxaas maskaxda ku haysiiya in kale dib u fiiriya still waan ku jirnaa weliba waxaa kaaga daran tuugga waa la difaaca xildhibaankaa difaacaya oo odaygaa difaacaya oo beeshaa difaacaysa oo lalama hadli karaba oo tarahaaba laga kala ridayaaba asagii dhinaabusha cid la hadli karta ma jirtaba war tuugga ma- maya maya loogama yaabanaa ma la taaban karo ree hebel baa la taabtay ree hebel baa la burburiyay haddaad weydiiso war muxuu kuu taraa waxba uma taro hal xaba uma taro adi muxuu kuu taraa haddaad dhahdo muxuu kuu qabtaa waxba buu ku leeyahay laakiin waa dhaqan samaysmay waayo tuugga waan difaacnaa hadday timaado musuq ceeb baan dhex fadhinaa soomaali haddaan nahay. waxaan aniga aaminsanahay shabaab marka laga reebo iyo khawaarijtaas cadow ka weyn ay soomaali leedahay musuq ma jiro marka dhaqan buu inoo noqday guryuhu guryuhu joogaa guryaha ma aha eh, xaggan ma aha guryuhu joogaa ee guryahan ka soo sifayno marka xafiis yaa yimaada
xafiis dad guryo ka soo baxay oo dhaqamo wata oo guryahoodii kala yimid oo waxa xalaasha iyo xaaraantu sidoodaba guryahoodii kala yimid wax ah oo waxa maansadka ay aaminsan yihiin guryahooda kala yimid baa xafiis isugu yimaad kuwaasaa madax noqda wixii ay meesha kala yimaadeen unbayna unbayna iyaguna exercise garayaan aan wax kale oo banaanka yimaadaan ma jiro innagaa sida uu xerilaaluhu sheegay weeye waxyaabahay adduunyadu inaga xisaabiyaani waa waxyaabo la yaqaano oo laleeyahay waxaas ma leeyihiin maya mayna samaysan waxaas ma leeyihiin maya maysan samaysan taan ma leeyihiin maya mechanismskaas jiro oo adduunka jira iyo standardkaas ma leeyihiin maya ma laha mar haddayna intaas lahayn yani waxaa waaye musuq musuq waaye macnaha waa sidaas marka taas inaan dhisanno oo aan soo gaadhno meeshaas bini aadamka waxa u samaysan wax leeg inaan samaysanno way naga go-an tahay tallaabooyinkeediina waa wadnaa waxaa uu soo horrayn doonaa inaan hay-adihii dhammaystirno oo musuqaas oo hay-addii la dagaalanka musuq maasuqa ay kow ka tahay
cadaaladda iyo wasaaraddiisa oo shirkan soo abaabuleen ee runtii muhimna u ah dalka iyo dadkaba maadaama ra-iisul wasaaraha uu fadhiyo runtii isagaa hadalka iyo murtidiisii inta muhimkaa dhihi doonaan isleeyahay ma badinayo aniga dad baa hortay meeshaan ka hadlay waxaa laga hadlayo oo la leeyahay musuq maasuqa kolley mujtamaca soomaaliga oo muslima baan nahay diin waxay ka qabtanaan sheekh qorana sheegay ilaahay wuxuu leeyahay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waa amar ya'murukum idinka muslimiinta ah ilaahay wuxuu idin amrayaa ammaanada inaad gudataan oo ehelkeeda aada u gudataan waxaa laguu dhiibay hadday mas-uuliyad tahay wasaarad tahay waax tahay xafiis tahay agaasin tahay ciidan tahay waxa weeyaan waa ammaano qof walbana ammaanuu hayaa qof aan ammaano hayninna ma jiro ammaanadaasaa la rabaa marka inaan qofku khiyaanine uu guto sida ay ahayd uu yeelo inteenna haddii ammaanadeenna aan gudanno dhammaanteenna waa guulaysanaynaa haddii kalena way nagu soo laabanaysaa aayaddii waad maqlayseenoo ammaanada waxaa ka cabsaday innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalard waaljibaal samada iyo dhulka iyo buuraha oo intan ay la egyihiin aan u jeedno ayaa ka baqay markaasaa ilaahay leeyahay waxamalaha alinsaan bani aadam baa qaatay yidhi anaa qaadanay innahu kaana daluuman jahuula bani aadamkuna waa dulmi badan yahay waana jahli badan yahay ammaanadaas marka qof kastoo muslima waxaa laga rabaa siduu ilaahay u amray ammaanada uu hayo inuu guto ee nabiga sala allahu caleyh wasalam xadiid oo muslimkii bukhaari ba isku waafaqayaan ayaa wuxuu sheegay munaafaqa calaamada lagu garanayo ayaatu lmunaafiqi halaath idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa ida tumina khan hadduu sheekeeyo munaafiq been buu sheega haddii la aaminana wuu khiyaana hadduu sheekeeyo been buu sheegaya hadduu ballan qaado waa ka baxaya haddii la aamino ammaano loo dhiibtana wuu khiyaanaya marka ammaanadoo la khiyaano mujtamaca oo dhanay ku soo noqonaysaa qof walba mas-uuliyadda uu hayo hadduu ku dadaalo waxaa iman doonto waxaa la sheegayo inay baaba'aan oo musuq maasuqa la sheegayo intay shareecada islaamka qur-aanka iyo axaadiista nebiga ay daweeyeen musuq maasuqa nidaam bani aadan sameeyey ama diinka loo daweysay anagu ma maqal mana arag waxaad arkaysaa nabiga sal alla alay slam uu yeeli jiray mas-uuliyadda ninkii u yimaado oo yidhaahdo mas-uuliyad ii dhiib waaba u diidi jiray nabiga sal alla alay wasalam mas-uuliyadaan rabaa mi ahaa waa loo diidaya maxaa loogu diidaya waxaa la leeyahay amuu ka faa'iidaystaa wuxuu u ordaya ninkan dan u gooniya ay tahay annagana maanta waa u wada ordaynaa waxaa la leeyahay anaa ugu fiicane ii dhiib hala ii dhiibo ninkii keligiisa ordi maayo reerkiibaa ordayo waxay leeyihiin war annaga reer hibala ugu fiicane ha loo dhiibo ninkan marka loo dhiibana waxay leeyihiin meesha annagaa ku keensanaye na afgaro meeqaad shaqaalaysay meeqaad meesha ka jaafjaafatay maxaad ka heshay waa la daba taagaya musuq maasuqunbay dadku sheegayaane inta bulshada ah baa horta musuq maasuq iyagaa kow ka sameeya ogaada wasiirkan meesha fadhiyo ama agaasimaha xafiiska joogo ama sirkaalkan eh, eh, joogo meesha la yidhaahdo saldhigga joogo ya, annagaa lacag u geynayna mise maaha ya markii laba jeer uu soo laabo uu yidhaahdo allena qoraxdan waa daalay bal intaan qaaday idhaafi hortoo yaanaan saas yeelin oo annaga yaanaan ku bilaaben annagaa saas yeelayna ninka mas-uulkana waxaan leeyahay ninka lacagta kuu keenay waa ku sheegi doonaahe ogow shalay buu iga qaatuu ku leeyahay waa iga qaatay anuu iga qaatay waa burcada ogaada buu leeyahay mas-uuliyadna maaha qofka meel kastoo uu joogo xafiis hadday tahay iyo meel kale hadday tahayba rabbigii inuu kaga baqaa la rabaa ilaahay baa arkayo waxaan kaloo leeyahay dadka mas-uuliyiinta ah muddada yaroy meesha joogaan eh, dadka ku dulminaya oo laaluushka faraha badan kaga qaadanaya ha yaraadaba ha badnaadee waxaan leeyahay wallaahi ilmihiinna iyo guryihiinna ayay ka muuqan doontaa ha ogaada dadkii dowladaha mas-uulka u noqday ee hanti badan ka boobay ee wax ku samaystay kuma intifaacin cudurro dardaran baa ku dhacay ilmahoodana burcad bay noqdeen mithaal baan idiin sheegaya nin baa qaadi ka noqday magaalo magaalooyinka ka mid a magaciisana sheegi maayo magaalada hataa sheegi maayo waa la yaqaanaa ciddii garanaysa ha garatee qaadi buu ahaa ninka wuxuu mashhuur ku ahaa inuu qadihiisa uu ku qaato laalush buu mashhuur ku ahaa bal marmar mujaahir buu ahaa nimaan dembigiisa la xishoonna uu ahaa markaasuu dhihi jiray tafsiir buu akhrin jiray markaasuu yidhi baa maal maalmaha ka mid ah qodaa laaluush nagu haysatee laaluushku waxaan leenahay buu yidhi waa sahmu lqudaad waa qudaadda wixii ay lahaayeen waayaan leeyahay buu yidhi ninkaas waa dhintay allah u naxariisto laakiin maxaa dhacay gurigii uu ka dhistay magaaladuu qaadiga ka ahaan jiray hadda maalmahan ma ogi laakiin magaalada wuxuu ahaa gurigaas guriga keliya ee magaalada calaqa loogu kariyuu ahaa burcadda calaqa kariso ay ku karsadaan buu ahaa gurigiisa ilmihiisana waxay ahaayeen ilmaha calaqa ka ganacsadoo kariyay ahaayeen limaada waxay ku soo koreen calaq kaloo markaas aan loo jeedin markaasay calaqii runta ahaa ayayna markaa kusii dambeeyeen iyagana waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta ahu ilaahay iyaguna ha uga baqeen hadduu qofka mas-uul yahay oo xafiis joogo ammaanuu hayaa nabiga sal alla alay slam wuxuu yidhi kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiina mas-uuliyiin baa tihiin qof aan mas-uul ahaynu ma noole ma jira ogaada kulligiinana mas-uuli wixii laydiin dhiibtay waa laydin su-aali doonaa qof kasta qofka ugu yar naftiisuu mas-uul ka yahay wuxuu mas-uul uga yahay naftaada waxaa waajib kuga hadday gaajooto inaad raashin cunto si aadan u dhiman waajib bay kugu tahay hadday ooman tahay inaad waraabiso waajib bay kugu tahay hadday jiran tahay inaad dawayso waajib bay kugu tahay saasay usoo bilaabanaysaa ilaa marka dambe kulli waxaa soo gelaya madaxweynuhu waa raaci waa qof wax la raaciyey qofka geel la raaciyo ama ari isagoo kulman inuu keenaa laga rabaa hadday ooman yihiin inuu waraabiyaa laga rabaa dugaagga inuu ka ilaaliyana waa laga rabaa madaxweynuhu waa mas-uul ra-iisul wasaaruhu waa mas-uul m- wasiirku waa mas-uul agaasimuhuna waa mas-uul waa lisoo ag istaagay miya waa joojinaya marka waxaan leeyahay dhammaanteenna mas-uuliyadeenna aan ka soo baxno oo aan garanno ee, m- meesha xafiiska markaad joogto waa la hubaa reerkaagaa kuu imanaya waxay leeyihiin war anaga noo shaqaalay annagaad noo joogtaa meeshe waxaa la rabaa qofka wasiirka ama agaasimaha meesha joogaahu shuruud mucayana wasaaraddiisu inay leedahay shuruudda uu meesha soo dhigo waad ogtihiin waa inuu soomaali yahay waa inuu da-daas yahay waa inuu shahaadadaa wato waa inuu kaa yahay reerkaaga ma ahee meeshaas ka raac shuruuddaa meesha u degsan wasaaraddaada mar wixii ilaahay u qoro markaa meesha ha ka qaateen qof walba hadduu saas yeelo waa waa la roonaan doonaa midda aan ku gebagabaynaya waxay tahay wax kastooy adduunyadu nagu sheegto yaanaan horey ka aqbalin ee haddii lagu yidhaahdo ma og tahay musuq maasiq adaa ugu daran adnaa tida waa runtaa he goormaa laga baxaya war sidii waa dhaanna aan dhahno hoogaa waa soo dadaalnay aan dhahno waxaana la hubaa meelo badan oo naga daran inay jiraan ee laakiin magacii maalin noo baxay aan aqbalnay kaas naftiisana aan ka qabaysano insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr aad baad umahadsantihin
guud ahaan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac inta hawada ka baxay dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa ka qaybinayay inta barnaamij midkaan lacayna hayna dib ugu kulmi doono sidaasii nabadgelya isma dhaafno